wararka naga soo gaaraya degmada wellaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi saaka uu ka dhacay weerar khasaare geystay uu geystay shabeel shabeelkan ayaa la sheegay in weerar uu ku qaaday hoy ay deganaayeen dad rayid ah oo ku sugnaa degmada wellaweyn ee gobolka shabeellaha hoose hal qof ayaa geeriyooday halka lix kalena ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacan uu u geystay shabeelka ayaa ahaa caruur aada u yaryar ismaaciil mire oo ka mida wariyaasha ka howlgala degmada wellaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo la hadlay warqabadka warbaahinta puntland post ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in hareem cadkan uu weerar kusoo qaaday hooyiga halkaas ku yaalla in hadda dadka dhaawacmay ay yaalaan isbitaalka ku yaalla degmada wellaweyn ee gobolka shabeellaha hoose saakii sida iyo labaiyo tobanka ayaa degmada wallaweyn xaafad ka mid ah oo lagu magacaabo caanoole oo dhanka bari kaga beegaan degmada ayaa waxaa kusoo kalahay haramcad ama ama shabeel aad u weyn oo aan la garanayn meeloo ka yimid xilligaasi waxaa ee dibiga mid aad u degan oo degmada inta badan ma jireen dhaqdhaqaaq badan ama socod badan maadaama subaxnimo ay ahayd shabeelkii waxa uu weeraray guri ka mid ah guryaha degmada gurigaasi waxa uu waxyeelo kaga geystay caruur yar oo guriga joogtay qayladii waxaa kusoo kacay dariskii iyo dadkii xaafadaha marka dadkii usoo gurmaday ayaa kadib iyo waxaa isgalay iyo shabeelkii waxa uu sidoo kale waxyaalo usii geystay shan kaleoo ka mid ah dadkii gurmadka uu fidinayay ilmihii kadib waxa ay kusoo xireen gurigii u galay deerkiisaana kusoo xiray shabeelkii oo lasoo baxay qoryo iyo maamulkii degmada taliyaha booliska degmada oo usoo gurmaday waxaa suura gashay in gurigii uu ku jiray qaybta kore in laga koro ciidanka ay ka koraan sidaasina ay ku toogtaan sidaasi ayay waxa u dhaceen dhibaato wuxuu geystay ugu yaraan toddoba ruux ayuu dhib u geystay hal qof oo ka mid ah caruurtii waa uu dhintay laba ka mid a dhaawacyo halisa muqdishoha loo soo qaaday inta kalena waxa ay noqdeen kuwa bukaanadooda dhaawacyadooda fudud yihiin oo isbitaalka jiifay iyo kuwa bukaan socodoo markii la daaweeyay iska baxay dhanka kale waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidamada booliska ee degmada wallaweyn waxaana uu sheegay inay toogteen haramcadkaasi kadib markii ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa boolisku ay soo gaareen goobta uu weerarka kusoo qaaday shabeelkan deegaanada baadiyaha ee dalka soomaaliya waxaa ka dhaca weerare ay geystaan bahalaha dadka cuna shabeellada iyo libaaxyada ayaa ka mid ah duurjoogta ku nool meelaha baadiyaha kuwaasoo khasaare u geysta xoolaha nool iyo dadka xasan maxamed samatrac owke warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho